maamulka degmada wasiil ee koonfurta gobolka mudug ayaa walaac xoogan ka muujiyay biyayarida ka jirta qaar kamida deegaanada hoostaga degmadaasi taasi oo saameyn xoogan ku yeelatay bulshada deegaanada hoostaga degmada wasiil maxamed liibaan axmed xirsi oo ah xogayaha maamulka degmada wasiil ee gobolka mudug ayaa ka waramaya dhibaatooyinka biyo la-aantu ay u geysteen dadka deegaanada hoostaga degmada wasiil maantay waxaan booqasho ku nimid ceelasha iyo meelaha xooluhu ay ku cabayaan iyo meelaha baadiyaha ee xooluhu ay joogaan hadda waxaan soo gaarnay ceel ka mid a ceelasha magaalada alwidabo layihahdo gees ku yaalla oo uu mas-uul ka yahay walaalkeen bukhaari ceelka dhibaatooyin badan oo dayac ah oo maaragtay soolaradii iyo haamankiiyo ay ku dhaceen qaraxii labada saddex sano ka hor wasiil ka dhacay qayb ka mid a ay ku dhaceen baan aragnay halkaan infektaradii aad u hadlaysan baan aragnay soolaradii oo waxaa weeyaan oo baaba'ay oo qaarna ay bidi rabaan oo birihii geesaha ku dhigana ee baaba'een baan aragnay mar labaad waxaan dareemaynaa in biyiyari ay jirto maadaama ceelashii qalabkii iyo agabkii ay baaba' yihiin oo soolaradii ay baaba' yihiin oo infektaradii infektaradii ayba noqdeen baraagihii maaragtay biyaha laga cabi jiray dadku ay qoteen oo ayagu jeebkooda iska waqti geliyeenna dhammaan waa wad eber ilaa dadka badan shan kun oo qoys ayaa baraagu maanta isa biyo ugu jirin ceelasha deegaanka ku yaalla waa ceelo yar degmada wasil laba iyo labaatan deegaan ayaa hoos tagta iyo toban iyo shan magaalo waaweyn waxaan laga yaabaa laba magaalo keliya in ceel uga taabo dhanka kalena qaar ka mida dadka deegaanka ayaa ka warramay saamaynta biyo la-aantu ay ku yeesheen waa dhibaatada biyaha iyo dadka wakhtiga abaaraada oo hadda lagu jiro dadka iyo duunyada midna biyihii waa lala kala gaari waayey waa ooman yihiin waxaa intaa dheer dadka masaakiinta ahy ma ay haystaan biyo ay ku iibsadaan lacagta lacag ay biyaha ku iibsadaan ma haystaan sidaasoo ay tahay dadka booy leeyahay waxay ka cabanayaan biyihiiba dadka kala gaarsiin waayeen waddanka waa la ogyahay wasiil matooradan ku dhex jira mooye matooro dibadda oo dhadhow ma jiraan xoolihii oon gaari karin oo abaartii ay ku dhacday iyo dadkii oo wax ay haystaan ragga xoolihina abaaraysan yihiin awalna aan ganacsi iyo maciishad kale midna aan haynin ayaa isugu darmay marka biyo la-aantan ayaa ka dhalatay abaarta ka jirta waddanka waxaana ay saameyn kala duwan ku yeelatay dadka iyo duunyada ku nool deegaanada gobolka mudug